إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa dowladda itoobiya ka soo baxay warhan jabaad ah oo ku aadan badda soomaaliya wasiirka ganacsiga ee somalilan ayaa sheegay inay etoobiya doonayso inay qaadato saylac taasina uu ka soo horjeedo madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kala duray halgankii awoowayaashan ay kala hortageen xabashada etoobiya isagoona sheegay inay waajib tahay in aan xabashada lala dagaalamin isku soo bax ballaaran oo looga soo horjeedo heshiiskii uu muuse biixi etoobiya ugu saxeexay badda soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin iyo deegaana ka tirsan gobollada jubbooyinka iyo shabeellada hoose haweenka ku dhaqan gobolka owdal oo ay ku taallo xeebta loo saxeexay xabashida ayaa si adag uga soo horjeestay tallaabadii uu muuse biixi ku bixiyey qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax looga soo horjeedo damaca etoobiya ee xeebaha soomaaliya kaas oo ay ka qayb galeen culummo iyo waxgarad
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa dowladda etoobiya ka soo baxay war hanjabaad ah oo ku aadan badda soomaaliya cabdifitaax faarax ayaa ka waramaya
war qoraal oo ka soo baxay dowladda itoobiya laguna daabacay bogga ciidankooda ay ku leeyihiin internetka ayaa waxaa lagu sheegay war la yaab leh iyo sheegashooyin la mid ah kuwa yuhuuddu ku sheegtaan inay leeyihiin qudus qoraalka waxaa lagu sheegay in itoobiya ay lahaan jirtay badda soomaaliya ciidankooda baddana la aas-aasay sanadkii ku sagaal boqol afartan iyo sideedii oo ah xilligii ay yuhuuddu kusoo duushay falastiin maadaama xabashidu warkoodu yahay ku qabsa ku qadi maysid iyo been abuur cad waxay ku dhiiran waayeen inay sheegaan taariikhda goorta ay haysan jireen badda soomaaliya haddiiba warkoodu loo raaco waxay qoraalkoodu ku xuseen inay cadaadis badan kala kulmayaan waxay ugu yeeraan cadowga oo ula jeedaan ummadda soomaaliyeed iyo dadyowga muslimiinta ee mar walba xabashida ka hortaagan inay baddeena qabsato intaa waxay ku dareen hadal goodis ay ku sheegeen inay naftooda u hurayaan heergelinta heshiiska ay ka sixiixdeen muuse biixi oo ay ku tilmaameen mid taariikhi ah etoobiya waxay ku dooday in biyaha soomaaliya bahalogaleen noqdeen una baahan yihiin in la sugo ammaankooda lagana dhigo meel aamin ah waxay tilmaamtay in xeebaha bari ee soomaaliya ay hoy u noqdeen burcadbadeeda sidaa darteed waxay leeyihiin halista ka imaanaysa biyaha soomaaliya annaga ayay caqabad nagu noqonaysaa sidoo kale waxay sheegtay in xeebaha soomaaliya laga soo dejiyo hub gudaha soomaaliya la geliyo oo u socdo waxay ugu yeertay argagixisada balse waxay uga jeedaa baa laleeyahay cunaqabataynta hubka ee la sheegay in dowladda federaalka laga qaaday oo aad uga soo horjeedo iyadoo ka baqaysa in hubkaasi uu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qof walba oo soomaali oo damiir leh badda cas waxay ku tilmaamtay in nolosha itoobiya boqolkiiba sagaashan ku xidhan tahay taasna waxay ku tilmaameen mid qasab ka dhigaysa in itoobiya badbaadiso muwaadiniinteeda ugu dambeyntii waxaa warkan ka soo baxay itoobiya lagu sheegay in heshiiska uu saxiixay muuse biixi uu yahay mid taariikhi ah oo ay tahay in shacabka itoobiya soo dhoweeyaan wasiirka ganacsiga ee somalilan ayaa sheegay inay etoobiya doonayso inay qaadato saylac taasina uu ka soo horjeedo wasiirkan oo lagu magacaabo maxamed xasan saajin ayaa hadalkan ka sheegay kulan ka dhacay magaalada hargeysa
mid baa laakiinse meesha taalla aada weli fahmi laadihin dadka kalena u fahmin waxa weeye deked la wada maal gashado meesha kama hadlaysa etoobiya waxay ka hadlaysaa dhul la siiyo oo iyadu deked ka samaysato dhula layskuma siiyo nooca mawduuca meesha yaalla barbare waxa weeyaan already bugtaa etoobiya waa loo bandhigay hadday maalgashi inay gashato rabto tu kale haddii saylac ay noqoto dee waxaa lala maalgashadaa wax laysla ogyo dowladda jirtay halkaa iyaa heshiis lala gadaa laakiinse waxa weya mawduucu aada u fahmoo dhuuxa boqol gooree ku celcelinay etoobiya dhul bay rabtaa saylac bay rabtaa iyadu inay maalkiisatay rabtaa taasina waxa weeyaan dee dhul laysma siiyo maalgashi waa laga heshiiyaa laakiinse dhul laysma siiyo mawduucu waa halkaa weeye isagana waad maqlayseen dhowr goorre waa lagu celceliyey aada u fahmataa
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa mar kale duray halgankii ay awoowayaashan kala hortageen xabashada ethoobiya isagoona sheegay inay waajib tahay inaan xabashada lala dagaalamin faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali hadalkan oo kasoo baxay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa suurad xumeyn kula dhaqaaqay halgankii daraawiishta ay la galeen gumaystaha xabashada ethoobiya kaas oo uu ku sheegay waxaanan wanaagsanayn oo dhibaato ah xasan ayaa halgankaas soo jireenka ah ee xabashada lala galay iyo colaada soo jireenka ee ka dhexaysa ummadda soomaaliyeed ku tilmaamay mid waa hore lasoo dhaafay uuna ahaa xumaan dhixtaalay etoobiya iyo soomaaliya ayna habboon tahay in gebi ahaanba la joojiyo colaada soo jireenka ah ee dowladda etoobiya iyo muslimiinta ka dhexaysa muddada aadka u badan wakhti badan yoonu idinkaga dhumin waxaas taariikh hore oo qadiim ah oo dhiig badan iyo maxaanku irahda xumaan badan iyo colaad badan ay nagu soo dhex martay waayo dhulkan yaanan sii wadin waxaa taariikhdaas yaanan sii wadin aan joojino
dhowaan ay ahayd markii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk uu sheegay toddobaad gudihiisa hadalkan la mid ah uu ku suurad xumeynayo halgankii awoowayaasheena ay la galeen dowladda xabashada etoobiya isku soo bax ballaaran oo looga soo horjeedo heshiiskii uu muuse bixi ethoobiya uga saxeexay badda soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin iyo deegaana ka tirsan gobolada jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyo sidoo kale gobolka baay buulafuulay banaanbax ka dhacay waxaa ka waramaya cabdulaahi soomaali
kumanaan dad oo caro dhuuntu ay la go-an tahay ayaa saaka isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada buulafulay oo iminka ah xarunta walaayadda islaamiga ah ee bay iyadoo magaalooyinka kale ee walaayada sida iidaare oo kale ay ka bilowdeen isu soo baxyo kan la mid ah dibadbaxyadan ayaa qayb ka ah muujinta dadka soomaaliyeed ay soo bandhigayaan dareenkooda ay ku diidan yihiin ugana soo horjeedaan in etoobiya oo awalba dad iyo dal inaga haysatay ciidankeeduna gobolada soomaaliya qaybo ka mid a ku sugan yihiin ay si rasmi ah u milkiso qayb ka mid ah badda soomaaliya taas oo uu saxiixay madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan muuse bixi cabdi rag dhallinyara iyo waayeelba leh haween yar iyo weynba leh iyo ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka ah oo labisyo u gaar ah wata ayaa isugu yimid fagaaraha magaalada buulaful ay ku yaal waxayna wateen boorar amaba tabeelayaal ay ku xardhan yihiin halkudhigyo diin jacayl wadaniyad iyo maxaara nacayb uu ka muuqdo dhammaanba dadka isu soo baxan ka soo qayb galay mid waliba oo aad waraysato waxa uu ku sheegayaa inuu diyaar u yahay in naf iyo maalba uu ku difaaco diinta islaamka diyaarna uu yahay inuu geestiisa ka beenayo amaba ka dhiciseeyo riyada etoobiya ay ku doonayso in badda iyo beriga soomaaliyaba ay la wareegto dadka soomaaliyeedna ay ku addoonsato reer baadiyaha ayaa goobta waxay ka sheegeen inay diyaar la yihiin inay xoolahooda iibiyaan si loogu gado rasaas etoobiya la isaga dhacsho sababta waxaa ubaadhalan reer baadiyay oo duurku shilay ahay waxaa ubaadh dabadhirafyadayana iyo hudkan ahmaarkan oo wadanka loo macnaha la sii dakataan sayla aabeela boqol geelaale afar afar afar boqol rib rasaaska dagaalnay aabeha ka soo qalqaaday diyaar waay marka geel inaad gaddaa doonaysaa haa geel anoo gadgada oo rasaas ka bixi oo gaalkaas oo murtudka iyo dabadhirafyadood oo rasaas laga dhawan rabaa marka iyaad doonaysa in lagula dirirmo etoobiya mase qolyaha oo la shaqeeya atoobi ee kuwii dabadhelfida loo shaqeeya haa marka adigu baadiyaad ka timid hadda aanan baadiyaan ku imaad haa
waaliga walaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar ayaa isaga oo qiiraysan waxa uu fagaaraha kula hadlay dibadbaxayaasha waxaanuu fariin kulul u diray dowladda etoobiya gaaladuma in sheegaya xilligiyo ha ka aadiyeen qobsashada bado badaha muslimiinta iyo qobsadaayaha ka aadiyeen waa ayaan darro wiin oo qobsatiya ku muugata en tabban lakum yaan laha insha allahu tacaala haddii labaatan kilomitir badda kumada gaadadan fadaayeen intaas muslimiin ah ku baheenoo bannaanka ku surumeen baryayna goriydii oni gaadadan diyaarankeeyi malaayiin kale muslimiin ana meelo kale ha ku surumeen maykitu siyaasee qadiyadii ah ani damiirka muslimiinta ha dhagaagi ani dareenka muslimiinta ha dhagaagi ani gaaladaasi inka guulaysadaana ahdaafta yeelata insha allahu tacaala بارونك ميلان انتهى الأرقى هايتان الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان ندافع ديننا وبلادنا بالجهاد أيها الأحباش حبشية ما لنا دين تانا إيرول كانا إبضوبينا دفاعا إن شاء الله تعالى نفي مالك بيانا من شل هرانا ددوين إددير مغلي بلان أنتم من شل هرانا إن شاء الله تعالى haddii aad rajo kooka jarta in bada qaadata haddii aad rajo kooka jarta in dhul kala qaadata insha allahu tacaala taas masiin suuru galaasa allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd haween ciilka tan badiyey ayaa waxay u warrameen idaacadda islaamiga ee alfurqaan iyaga oo fariimo u diray ragga soomaaliyeed ee iska fadhiya xilli dhulkooda iyo baddooda la boobayo ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun saa iskugu soo baxna soomaali haddaana waa inaan ficilkeeda la imaadno in sha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar
ficilkaas muxuu noqon karaa marka ficilka wuxuu noqon karaa inaan qaadano hubka inaan seef qaadana dhulka naga maqan etoobiya naga haysato waa inaan kasoo dhacsanaa kuway karkarinayso laamiga ku shubayso waa inaan ka celinaa waa inaan argasababa tagnaa ciidda ay qaaday ay leedahay ciiddii bal aad taytayle waan qabsanayna waa inaan soo celinaa iyadoo jawaan ku jirta aan soomaaliya u soo celinaa insha allahu tacaala ciidamada etoobiya ayaa gumaysi ku haysta magaalooyin ka mid ah gobolka ambaay iyo gobolada kale ee dalka soomaaliya haweenku waxay leeyihiin etoobiyaanka inoogu dhow xabadda ha lagu bilaabo damiirku maxaa inta qaada waryaabka allahu akbar allahu akbar kakac waryaa kakac kakac kakac waa inaad dagaalka gashaa bardaala isku shuba qasax dheera isku shuba muxuu ahaye waa inaa baayo bakaan inaad gashaan baa laydinka rabaa bal wayna gashaan iskala qaybida daysoor aad ka soo xoraysaan markaasaan gudubno horan baxno qabri dahare qabriye wax noo haayey xabsiyada ka oodan oo gabdhihiina lagu xirayo waa walaalihiin garagaaradii ka dhacda galbeedna waa inii imaanaysaa waar ka kaca meesha ka kaca ilaahay ka cabsiday ka kaca waan dagaalka gallo waxaan leeyahay reer muqdisho dagaalka soo gala dulliga iska dulqaada reer baydha waxaan leeyahay dulliga iska dulqaada ka kaca meesha ha hoowina hoos ha u toosiyina tacsi ha u fadhiina luqunta toosiya tacsi ha u fadhiina luqunta toosiya ilaahay ka cabsada waxay ugu darnayd markii calanka etoobiya goobta la keenay kaas oo cagta dhulka lagula ruquusay wixii raggu ay ku rabootiyaanba kolkii haweenka loo dhiibay ayaa xaalku ka sii daray waxayna la ahayd inay gacanta ku hayaan oo ay gowracayaan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed
araxuubla ayaa dadka ka muuqata iminka waxaa lagu jawjawsanaya calanka etoobiya dadka ayaa aad u qiirooday ragga ayaa marka ragga ayaa marka hore la hoos dhigay iyaga oo cagta dhulka kula jiida iminkana qaybta haweenka ayaa loo tuuray waxaan arkayaa haween aad u qiiraysan oo aad u maraysa inay etoobiya inay ciidan etoobiyaana layn hayaan dareenkooda wuxuu marayaa meesha u sarraysay aad bay u qiiraysan yihiin calanka etoobiya ayay lugta ku jiidayaan way ku rabootinayaan mid waliba waxay doonaysaa inay mar uun cagta saarto
dibadbaxayaasha ayaa magaalada hadba dhan u dhex qaaday iyagoo ku socda jidadka waaweyn waxaana wejiyadooda ka muuqata in ay doonayaan in ay caradooda ficil u beddelaan heshiiska been weeya iyo hadaf aan hergelin heshiiska been weeya iyo hadaf aan hergelin raggii halgama hayayba hawdka noogu jiro raggii halgama hayayba hawdka noogu jiro heshiis maqaatahana gaala lama hadlaan heshiis maqaatahana gaala lama hadlaan
dhanka jubbooyinkana salagla ayaa ka mid a goobaha ay banaanbaxyadu ka dhaceen waxaana ka warramaya cabdulla mukhtaar
isku soo bax ballaaran oo looga soo horjeedo dulmiga itoobiya ay ku doonayso inay ku qaadato badda soomaaliya ayaa ka dhacay degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka isku soo baxan ayaa waxaa kasoo qayb galay dad badan oo ka kooban qaybaha bulshada waxaana lagu diiday in itoobiya ay kasoo agdhowaato meel ka mid ah xeebaha soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ninka la yidhaahdo abiy axmed iyo muuse biixi iyo ismaaciil cumar geelle iyo xasan sheekh maxamuud dalka soomaaliya iyo diinta iyo shacabka soomaaliyaba waxay noo sheegeen inay isku meel u joogaan ummadna aysan matali karin raggan hadda soomaaliya inay matalahayaan iska dhigahayo inays waxba matali karin oo yihiin rag atoobiyaan ah dalka atoobiya ku soo hogaamiyey insha allah waana iska qabanaynaa waan la dagaalamaynaa ee soomaaliya iyo etoobiya dagaal baa dhex maray waana la ogaa inay etoobiya ku jabtay meel cadna lagaga soo noqday soomaaliya wakhtiga ayadahaa iyo hadda maantay ka awood badan tahay kana niya fiican tahay kitaabka ilaahayna ay qaadatay dagaalamaysaa islaam israaci ay tahay ee waxaan u sheegi raggaas ayaga e waxay sheegeen ama ay ka shireen ama ay ku fadhiisteen inaysan waxba ka jirin bulshada soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa raggaas intay meel fadhiisteen sheegay inay etoobiya dekad siin hayaan inaysan soomaali ahayn danta soomaaliyana aysan ka hadlin diinna aysan shuqul ku lahayn shacab soomaaliyeedna aysan u danaynayn etoobiya waxaan fariin u diraa in oo dhulkeena ay qabsan karin waa iska
dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco hal difaacdo dhulkiina gaal oo shisheeye a meel uu ka imaada la garanayn inuu dalkiina kusoo duulo waa qalad gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilalda soomaaliyeed waxaan leeyahay fadhiga ka kaca dhiig isku yeela dalkiina difaacda gurgurtay musabiixi waxay meesha ku hayaan waa beenaalayaal nimadow aday axmed iyo eydan noo simane axmaaradii aagga aan lahayn bay axmaar iyo igu ololayne ulaada haddaan qaadanaa waan ka adagnahay ilaahayna wuu jibinayaa nimaan addeecaynin iimaanna waan leenahay agab salaadeeda ilaahayna waan ka cabsanaa ilahaan teembo ashahaado waan weeqirnaa sidaan ogsoonahay ereygaan dhahnaba insha allah waan daba dhigaynaaye aamiinta waa lagu kabaa ahludiineedka amiir yowmi an badan ayaan rabay inaas aragnaaye waan ku akhriyo iyaroo islaam lagu ataagaayo etoobiya ayaan rabnaa inaan askaynaaye afrikada dhaxaan rabnaa inaan noo ka kicinnaaye aadiya isroon baan rabaa inaan addoonsanee ameerikaan rabaa amir inaan ku amar taaglayno bulshada soomaaliyeed ayaa dareen caro leh ka muujinaya xadgudubka bareerka ah ee xabashida
deegaano hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka mid a meelaha ay banaanbaxyadu ka dhaceen cabdiraxmaan beder ayaana ka warramaya margaca murtadiinta waalmaagiya miina loo dhigaa idin iri aniga meeshii ay maraana ah miina loo dhigaaye
kasoo qaybgalayaasha dibadbaxyadani ayaa waxay iskugu jireen culimo waxgarad odayaasha dhaqanka ardayda madaarista iyo macaahidda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanadaasi waxayna dhammaantooda ka midhaysnaayeen inay kasoo horjeedaan heshiisku sheegii ay gaadheen ethoobiya iyo muuse bixi waxaana fagaarayaasha kelmad ka jeediyey culimo ay ka mid yihiin sheekh cali cabdullaahi calikatiin iyo sheekh mustafa salafi sheekh calikatiin ayaa sheegay in baddaan lagu difaaci karin waxaan jihaad ka ahayn dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waxaan la diyaargarooba waaciduu lahum ma stadactum min quwa w min ribaadi alkhayl turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwk allahna amray subxaana wa tacaala muslimiintao dhan ba aayaddaasi u taallaa waxaan leenahay qof kastaa wuxuu gaalada kula dagaalami laha ha diyaarsado icdaad ha la sameeyo meel kasta ha loo galo sidii cadowgaa laysaga wada difaaci lahaa si jamaacaysan wactasimuu bixabliillaahi jamiican ayadoo ku dhisan tahay oo diinta islaamka lagu difaacayo waddankan qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada shabeellada hoose ayaa ka hadlay deegaanada ay ka dhaceen isku soo baxyada looga soo horjeeday heshiiskii abiy axmed iyo muuse bixi waxaa maanta ilaahay mahadle mahad weyn iska leh ashcuurtaan maanta kacsan aan ilaahay oo mahdaheena waxaan ku mahdaheena mujaahidiinta aan ku mahdaheena ilaahan ku mahdaheena waxaan idin leenahay nimayahow muuse biixiyow aday waraan kuu sheega war moogaa tahay waraan kuu sheega muuse biixiyow ununka warkaayna weli ma ku soo gaarin miya adi warkaayna ha ku soo gaariniyow badda soomaali inaad baajaqab ka gadatid etoobiyaan ah ma adi u waada adi ma u waada saas sidoo kale qaybaha ka soo qayb galay dibadbaxyada ayaa waxay direen fariimo ku socoto xabashida
iibsashada badda ummadda soomaaliyeed dadka aad iyo aad ayay u kacsan yihiin dareenkooda wuu kacsan yahay saaka ganacsi ma jirin beera lama aadin saak shaq lama qabanin ummadda aad saak ay xumaraan iyagoo ka dhidhanay arrinkaas
bismillaah gacal iyo gaal raaciis meel kastoo joogtiin annaga muslima dhulkaan maqaadahaysa meel welibay joogaan mujaahidiinta idinku janno tegayso insha allah haddiid miyiddiina geliseen annaga muslim ina dhulkaan gaal aa siisaan meel baa idin saareyna ilaahay idinkiis diintaan ilaahay iskale ilaahay diinkiis ma dayacaayo kutaabka ilaahayna ma kutumahaysiin insha allah rag baa idinka dambeeya idinkan
allahu akbar
dadkani oo isku soo baxyada dhigaya ayaa waxay isku daarsadeen difaaca dhulalka muslimiinta iyo badda soomaaliya waxayna wateen boorar ay ku xardhan yihiin oraye ka dhanna xabashida etoobiya iyo muuse bixi waxayna ku dhawaaqayeen
جيش محمد سوف يهود جيش محمد سوف يهود أغادا أغادا أغادا أغادا إنان تغيدونو إنان تغيدونو أفريقا مريدونو أفريقا مريدونو مريكا تغيدونو مريكا تغيدونو muuse bixi ayaa noqday ninkii ugu horreeyey etoobiya u saxiixay dhul iyo bad soomaaliyeed oo isa saaran haweenka ku dhaqan gobolka owdal oo ay ku taallo xeebta loo saxiixay xabashida ethoobiya ayaa si adag uga soo horjeestay tallaabadii uu muuse biixi ku bixiyey qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya waxaa ka waramaya maxamed ciise haweenka ku dhaqan gobolka owdal ee ah halka xabashada itoobiya sheegtay in heshiisku sheegga loogu saxiixay ayaa si adag uga hadlay ugana horyimid arrinkaasi waxay sheegeen inaysan marnabo ogolaanayn in badda iyo dhulkaasi soomaaliyeed laga iibsado amxaaro iyagoona ragga ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan romada waddankeenna ku soo duushay ee inoo shaqaysa ta suuqa inooga xamaasha ta guryaha inooga shaqaysa ee inagu dhaldhalay ee inagu tarmay ee inoogu faanaya inay inaga badan yihiin ee ay rabaan inay waddankeenna qabsadaan badni ay waddankeenna ku qabsanayaan waa inaynu raafnaa intaa bisha ka hadhay waa inaynu u qabannaa waa inaynan maalin ku darin saacad waa inaan ugu darin wixii intaa ka dambeeya hadday sii joogjoogaan gacan baanu qaadaynaa waan gubaynaa wax kale kuma gartid batrool baan ku gubaynaa weliba annaga cidna matashaa ma jirto badda iyaduna iib maaha waan ku jihaatamaynaa xabashiga halkaa yimaadaa jihaad fii sabiilillah baan la gelaynaa waar dhiidhiyaan leehay dhiig allaha inagu shubee waar kaca ma marka aqallada layniigu yimaado ee axmaarku aqallada iniigu yimaado ayaad sugaysaan dhiiggii maxay niga qaaday war damiirkii maxay niga qaaday maxaad u wada hoganaysiin sida dameer caws loo dhigay haweenka ayaa sheegay inay gumoobi doonaan haddii itoobiya xadgudubkeeda laga aamuso bulshada ku dhaqan gobollada waqooyi ayaa wada isku soo baxyo ay ku diidan yihiin heshiiska walow uu muuse biixi isku dayayo inuu awood ku caburiyo dhanka kalena u adeegsanayo shakhsiyaad xabashida taageeraya oo waxa ay yihiin aan la ogeyn kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo isku soo bax looga soo horjeedo damaca ethoobiya ee xeebaha soomaaliya kaas oo ay ka qayb galeen culummo iyo waxgarad mahad cubeyd ayaa ka warramaya
alkataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal la daawan karo labiyo labaatan daqiiqo oo soo bandhigaya bannaanbax weyn oo ka dhacay magaalada jiliba kaasoo lagaga soo horjeeday damaca xabashidu ay ku doonayso inay ku qabsato xeebaha soomaaliya muuqaalkan ayaa waxaa lagu arkayaa dibadbaxayaal caraysan oo wata raayada towxiidka iyo boorar lagu xardhay halkudhigyo ka dhan ah damaca xabashida etoobiya ee ku aadan badaheenna islamarkaana taagan fagaare ku yaala magaalada jiliba iyo iyagoo socda intaba sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay bannaanbaxa wuxuuna sheegayaa in hadafka ay leedahay xabashidu uu yahay duminta kacbada muuse biixina uu siiyey halkii ay uga duuli lahayd allahu akbar allahu akbar walaalaha muslimiinta ahow weligoodba waxaa muslimiinta xagal daaciya oo gaalo ku soo kaxeeya oo dhulka muslimiinta u dhiiba weligiisba wuxuu ahaa murtad diintiisa gatay ee ka tanaasulay oo adduunyo ku dhaafsaday muslimiinay xabashidu waxay u socotaa kacbada inay burburiso kacbada inay dumisay u socotaa rasuulkeennaa noo sheegay sala allahu calayh wasalam kacbada waxaa burburin doona xabashi maantay muuse wuxuu siiyey xabashidii daloolkii ay ka geli lahayd kacbada meesha uga duli lahayd ayuu siiyey sheekh jaamac cabdusalaam warsame oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kana soo muuqday muuqaalka ayaa sheegayaa in zaylac dhiibitaankeedu uusan ahayn arrin fudud meesha la yidhaahdo zaylac dhiibitaankeedu ma aha arrin fudud maaha zaylac taariikhiyan waxay ka qiimo magacaweyn tahay muqdisho waxay ahayd caasimaddii ummadda soomaaliyeed ee qadiimka ahayd ee markii xuruubsi libiya iyo muslimiintu ay dagaalamayeen saldhigga u ahayd bay ahayd intaasoo macrako inta oo qarni bay waxay ahayd caasimaddii muslimiinta maanta tuul ahaan in loo bixiyo oo la qiimo tiro arrin dhici karta maaha sheekh aadan cabduraxmaan warsame aadan sunne oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kana soo jeeda waqooyiga soomaaliya ayaa fariin u diray beesha reer sheekh isxaaq ee degta dhulkaasi isagoo ku guubaabinaya inay iska dhiciyaan xabashida anigu idiin soo warwareegi maayo hargeysaan ka yimi soomaalida waqooyi oo dhanna la hadli maayo reer isaaq baan la hadlaya anugu reer sheekh isaxaaqow ceebta idin dul hogatay ee muuses muuse hanyara idiin soo xabaaray ama waad ka qubaysanaysaan ama maxalu ikhtibaar baa taagantiina taariikhdoo dhan baa ka dhacaysaan soomaali baad haysataan garabahe agoon uma tihidin xabashi maanta islaam baad haysataan garabahe maalin aad faramaran tihiin maaha nabadoon maxamed axmed guuleed ayaa isaguna ka mid ah dadka ka soo muuqday muuqaalka wuxuuna soomaalida ugu baaqay inay iska dhiciyaan dowladda itoobiya soomaalidana waxaan u sheegahayaa intii garatay iyo mujaahidiintu waaba garateene war inta hurudoy maaragtay iska dhiciya etoobiya dalkiinna idinku soo socotaa naftiinna idinku soo socotaa diintiinnay u soo socotaa maaragtay iska dhiciya guusha ninkii holaa hela xasan gurguurta iyo muuse biixi iyo wamaa yelihii kuwa la jiroo riddada ee ayagay ka mid yihiin ayagay ku diin yihiin dalkii iyo dadkii iyo badihii bay xaraashteen soomaalay dhagaysta sahal ma ahan xaajadu sidii hore ka xeel dheer saylac baa la qaatay way soo socdaan weli samri maysa gaaladu ilaa seef la daro oo surka aan ka goyno waxaa jira dad kale oo munaasabadda ka hadlay hase ahaatee aanan idiin soo gudbin karin wakhtiga aan haysanno awgii balse qofkii raba wuu kaga bogan karo muuqaalka bannaanbaxyada lagaga soo horjeedo damaca xabashida itoobiya ee ku aadan xeebaha soomaaliya ayaa ah kuwo istabajoog ah oo weli ka socda dalka waxaana ka mid ah magaalooyinka ay maanta ka dhaceen boorame iyo muqdisho
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa